haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xiisaha ee hambaliyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ibraahim xasan daanduray
waxaan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo isugu jira heese xulah iyo dhambaaladii marka uu isku dhafan yahay dhambaaladiinii baa ku jira iyo heeso aan idiin soo xulo waa tahay dhambaalka ugu horreeya ibraahim xasan daanduri aan ka codsaday ibraahim dhambaalkan waxa uu nagu yimid hooyo cibaado cilmi khayre iyo aabe jaamac cali bare canab cawl debad iyo reer jaamac cali bare iyo dhammaanba shaqaalaha beerta daarusalaam waxayna hambali u dirayaan maxamed jaamac cali bare iyo marwadiisa samiiro muuse yuusuf oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey munawar maxamed jaamac waxaana ay leeyihiin ducadu waa caashicuud iyo ibraahim daandure waxaa leenaha wiilkaasi allah ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba wax tara dhambaalka dhankayga ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray abe cabdiqani sheekh maxamed hooyo maymuun islow hooyo farxiyo bariise hooyo muxbo yuusuf hooyo madiine cadow shukri cabdiqani sheekh maxamed xamdi cabdiqani sheekh maxamed cabdulaahi cabdiqani sheekh maxamed waa dhammaan ilma cabdiqani sheekh maxamed faaduma ku jirta xuseena ku jira axmed uu ku jira ilhaan lagama soo tegin iyo ugu dambeyntii baa la yidhi nimco cabdiqani maxamed iyo hilowle cabdiqani maxamed dhammaantood waxay tahaniyad u dirayaan faysal maxamuud maxamed iyo faadumo maxamed xasan oo dhowaan aqal galay waxa ay leeyihiin inkastoon lasoo sheegin aqalgalkaas halka uu ka dhacay allaha ka dhigo midkii loo ayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiili caano gabaryo caanana waanugu ducaynaynaa heesta ugu horreysa ee barnaamijka toddobaadkan aan idiin haynana waa heesta halku dhageedu yahay goofaartankii xalay waxaa ku luuqeynaya allah u naxariistee fanaanka cabdisalaad aadan beerdilacshe
mahanlawada xidhay anuun gacanta kugu dhegin koliuma furfuray arrimahan iswada galay untimahan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegin koliuma furfuray gufaartankii xalay markaan gogosha kugu tegay ka eeday gooyaa ka waayay garabkayga ilma goboma iga tiri gufaartankii xalay markaan gogosha kugu tegay ka eeday gooyaa waayay garabkayga ilma gubuma iga tiri hooye kama hadhsanay cadceda oo igubtay geed kama hadhsanay gufaartankii xalay markan gogosha kugu tabay ka eegay gooya ka waayay garabkayga ilma gubuma iga tiri gufaartankii xalay markan gogosha kugu tabay ka eegay gooya ka waayay garabkayga ilma gubuma iga tiri jacaylkama guuro uga kuma tiriyo gabow kuguma daayo abal kuma gelay jacaylkama guuro gabow kuguma daayo uga kuma tiriyo abal kuma gelay bucashada jalleecada indhaha ku geliye bucashada jalleecada indhaha ku geliye bufaartankii xalay markan gogosha kugu tabay ka eegay gooya ka waayay garabkayga ilmaa gobo ma iga tiri gufaartankii xalay markan gogosha kugu tabay ka eegay gooya kawaayay garabkayga ilmaa gubuma iga tiri arrimahan iswada galay timahan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegeen goni uma furfuray arrimahan iswada galay timahan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegeen goni uma furfuray jacaylkuyo gablo iga cayaare jacaylkuyo mago'o jacaylkuyo gablo iga cayaare gufaartankii xalay markan gogosha kugu tabay ka eegay gooya ka waayay garabkayga ilma gubohuma iga tiri gufaartankii xalay waxaa tahay goofaartan iyo codka cabdisalaad aadan beer dilaac intaasaan ku dhaafno dhinaca dhambaalada mar kale ibraahim oo dhambaalka aad hayso dhambaalkana waxa uu nooga yimid hooyooyin aamino isaaq mursal shukri cali daahir madiino cabdiraxiin iyo aabe cali maxaad nuur aabe cabdi cali jijow iyo abbaayo caashe cali maxaad iyo abbaayo idno cali maxaad dhammaan reer cali maxaad iyo reer cabdicali waxaana ay taaniyad kal iyo laba gaadhsiinayaan siciid cali maxaad shaara loo yaqaano iyo farxiyo cabdi cali fariixa oo wiil ugu dhashay magaalada jowhar waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed siciid cali maxaad waxaan leenahay allah ka dhigi kii soo weynaada waalidkii dadkiisa iyo dalkiisana waxdara sidoo kale waxaa hambalyo aroos diraya baa la yidhi mudane maxamed jaamac cali iyo marwadiisa samiire yuusuf ayaa dhammaan qoyska reer jaamac cali bare yalaxey waxay tahaniyad aroos u dirayaan cabdiraxmaan jaamac cali iyo amaal mustafa maxamed oo ku aqalgalay degmada doolowcaddo dalka ethoobiya waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabna rabbi idinkala siiyo aamiin heesta kale barnaamijka ee dhegeystayaashaan u hayna ibraahimow dhinacaagaan usoo riixi tee noo haysaa heesta labaadan dhegestayaashan usoo qabanaynana waa hees qaraamiya
Thank you.
waxaan filayaa inay waayowaayiyo iyo wakhti hore idin soo xasuusisay heestaasi qaraamiga ahayd ee burcaawiga ahayd waxaa ku luuqaynaysa fanaanada codka macaan faadimo cabdulaahi kaaxin maandeeq tahaniyada meher ayaan markana gacanta ku haya waxaa dadka diraya ay kala yihiin hoyo muumina warmahaye abuunle baa la yiri iyo hoyo caasha ciise ibraahim iyo abenuur xasan cali waxaa loo yaqaanaa nuur shiish iyo adeer cabdulaahi xasan cali wuxuu ku magac dheer yahay cabdulaahi madoobe iyo adeer maxamed xasan cali waxaa isna uu ku magac dheeryahay reyta iyo mawliida nuur xasan cali nuur xasan cabdicasiis nuur xasan iyo xaali nuur xasan xaliimo nuur xasan dhambaalka waa laga buuxaa waxaa kaloo ku jirtaa hinda nuur xasan iyo dhammaan ilmo nuur xasan saynab khadra kalsoon ayaan najax iyo nimco dhammaantood waa ilmo nuur xasan waxaa iyagoo kala jooga meelo kala duwan ay hambalyo meher oo farxad leh ay gaarsiinayaan sheekh cabdulaahi nuur sheekh iyo marwadiisa qaaligaa baa la yidhi fawsiya sool maxamed oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada gaashaamo waxay idhahdeen maantoo taariikhdu ay tahay shan iyo labaatanka bisha agoost waa tahay waa shan iyo labaatankii bisha agost ee sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaan leenahay bay idhahdeen noqda qoyskii lagu baraaro bashbash iyo barwaaqana ku wada noolaada waxaa dhambaal uu naga soo gaaray raxmo cali sarreeye iyo yaasiin saleebaan aadan iyo sabaad ibraahim sarreeye iyo zahra cali sarreeye iyo nimcaan jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine iyo cadcees xardiid sarreeye iyo muna axmed bilcaash dhammaan waxa ay joogaan burco hargeysa iyo dowlad deegaanka soomaalida waxayna si wada jira hambaliyay jecel yihiin inay u gaarsiiyaan mukhtaar ibraahim sarreeye iyo muna jaamac oo arooskooda uu ka qabsoomay burco waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kuwii bashbashii barwaaqa arooskooda kala kulma aamin ayaa leenahay heesta saddexaad ee barnaamijkana waa heesaad marar badan idaacaddan iyo meelo kaleba ad ka dhegaysateen oo heesta baxnaano erayaday caanka ku tahayna waxaa ka mid a ibraahim oo heestani adaa buuqa samaysta haddana diida bulaanka waa labaan isqaban baxnaano iyo maryan marsal ciise markana aan idin kala dhex baxno
waxaad la bugtee la bogsan weyda bushaaradaada banaanka u soo saar waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada banaanka u soo saar haddana bayr isku yeelay adaa qooyay bogayga haddana hoos ka biloobay adaa caashiq la booyay haddana bayr isku yeelay adaa qooyay bogayga haddana hoos ka biloobay haddana diida bulaankabaxnaanaadaydi baru ka sorayntiisi wabarkuma taalehe baxnaanaadaydi baru ka soraynti wabarkuma taalehe waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada banaanka u soo saar waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada banaanka u soo saar adaa jaanti ka bayray jiibkalana bowsanayeadaa booday cayaarta badarkii dhabqinaaye adaa jaanti ka bayray jiibkalana bowsanaye erayga ka soo baxaya erayga ka soo baxayo erayga ka soo baxaye dhulkaagiiba kala baabe erayga ka soo baxaya erayga ka soo baxaya erayga ka soo baxaye dhulkaagiiba kala baabe baxnaanaadaydi baru ka soraynti wabarkuma taalehe baxnaanaadaydi baru ka soraynti wabarkuma taalehe waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada banaanka u soo saar waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada waa tahay heesta baxnaano iyo maryan mursal ciise intaas ayaan uga gudbaynaa waxaan filayaa dhegeystayaal badan inay si weyn uga heleen ibraahino mar kale dhambaaladii
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray doctor daahir cusmaan weheliye daahir molla iyo doctor cabdiqaadir maxamuud axmed doctor sacdiyo cabdulaahi khaliif saafi loo yaqaan doctor cabdiqaadir cabdi faarax gele doctor mustafa xaashi cilmi mustafa cadde doctor xamdi maxamed cali xamdi bilan iyo doctor cabdiqaadir xasan rooble bebe iyo doctor leylo maxamed diriye leylo loki doctor cali xuseen warsame cali seenyi iyo doctor shukri cabdulaahi cali shukri shankaroon waxaana ay taaniyad kale iyo laaba gaarsiinayaan doctor ibraahim axmed maxamed ibraahim saadiq iyo deeqo cabdi ciise deeqo imaan oo aruuskoodu uu ka qabsoomay cadaado waxaanay leeyihiin gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax allah ka dhigaa leenahay kii bashbashi barooqa lagala kulmo dhambaalkanna waa hambaliyo dhalasho ah baa la yidhi waxaa soo qoray waxau yidhi magacaygu waa cabdixakiim maxamed macalin waxaan joogaa buu yidhi baydhabo jinaay waxaan halkan hambaliyo dhalasho ah ka diraya buu yidhi dadka kale ah cabdixakiim isagaa ugu horeeya maxamed macalin iyo saciid yaasiin cabdi qaasim iyo maxamed yaasiin ibraahim cabdinaasir axmed maxamed iyo muxaab xasan ibraahim mujaaladiin yaasiin cabdi qaasim adeer yaasiin cabdi qaasim iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer yuusuf cabdi qaasim xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo haaruun yaasiin cabdi qaasim waa dhammaan ilmo cabdiqaasim axmed aa ku jira cadeyna way ku jirtaa hindiyaa ku jirta junayda ayaa ku jirta dhammaantood waa ilmo yaasiin cabdiqaasim nuur xasan nuur nuur bukhaari waa ku jira waa anigana laygu soo dara waa taafo kama qabno dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin gaarsiinayaan adeer cabdiraxmaan cabdiqaasim iyo marwadiisa eedo saliima cabdi isaaq oo wiilgu dhashay deegaanka qaahira ee gobolka bay magaca iyo ducada waa dhankiina waa tahay ducadan qaadanayna aan qaybsanno adinka dhinaciinana magaca ayaan u daynaynaa waa tahay waxaan leenahay wiilkaasi ku dhashay deegaanka qaahira ee gobolka bay allaha ka dhigo kii soo weynaada ee kora ee kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin heesta ugu dambaysa ibraahim bal haddaad soo qabatid heesta kale aan dhegeystayaashana usoo qabanaynaa waa codkii cabdiqaadir kaskey heestaasi ayaana dhegaystayaal kusoo xiraynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo idinla socodsiinayeen anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay isma dhaafno
mirka lahaa iyo bankii ku raacee
intaasina waxaa ku dhan barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha